ugu yaraan shan qof oo ay soomaali ku jirto ayaa dhintay iyadoo ilaa afar qof oo kale cusbitaalada la dhigay kadib markii mid ka mid ah daaraha ku yaala xaafadda zeeler ee soomaalidu ay ka degan tahay magaalada minneabolista gobolka minnesota uu dab ka kacay arbacadii shalay daartan waxaa degan dadka da'da ah iyo dadka keligood nool maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada minneabolis kula xidhiiray maxamuud nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka minnesota xaafadda gubateyna ay ka mid tahay deegaanka isaga laga soo doorto maxamed nuur ayaa marka hore ka jawaabaya in tiradii khasaaraha ay wax iska bedeleen
wax isbedel oo ka yimi ma jirto shantii qof oo ku geeriyootay iyo dhowr qof oo afar qof oo dhaawac gaaray dad qaar kamida waxay weli ku jiraan hosbitaalkay ku jiraan intaasa had deertaan aan ognahay dadkiina waa guryhii baa lagu celiyey khaas ahaan dadka maaragtay degan dabaqyada sare iyo inta ka hooseysa meesha dab ka bilowda waa gartay sidaan ognahay dabaqa afariyo tobnaad ayaa inuu dabku qabsaday lasoo wariyey ilaa iyo hadda sababta dab ka dhalisay ma la ogyahay baaritaan baa hadda socdaa oo xaggay u qaabilsan yihiin qolada baaritaanka dabka waxaan ka warsugaynaa inay noo soo gudbiyaan runtii siriga iyo public housingka baa ka shaqaynaya waan arki doonaa maaragtay sababtii keentay laakiin si loogu sheegay waa mid oo qadar ahaan u dhacday ma aha si oo qof oo qasad u sameeyey dabkaasiti inuu meesha ka dhasho waan gartay hadda ka hor dab baa ka dhacay ismilaa goob u dhow meeshaas oo meelihii ku gubtay waxaa ka mid ahaa masaajidka daarulhijra ha marka maxaa soo celcelinaya is leedahay dabkan gaar ahaan deegaankaas
tii hore waan garanaynaayo gaas baa meesha maaragtay ka dilaacay midaan dambena ma hayno ilaa hadeertaan sababtii keentay dabkan laakiin waxaan rajeynayaa in la helo sababtii midda kalena waxaa weeye waxaa loo baahan yahay baaritaan oo dhab ah oo si looga hortegi lahaa dhibkan run ahaantii gurigaas waxaa degnaa dad waayeel ah oo sida lagu sheegayey maamo oo kamid ah oo meesha ku geeriyootay afar iyo labaatanaad bay degneed haddii tababar ay jiri lahayd waxaa dhici karta in la dhaha meeshaada joog intay soo degaysay bay maaragtay wadadii dadkii soo waday ay ku kala lumeen dhiiqi baa meesha ku badnaa taasaytana waxay keentay geeri bay keentay taasna waxaa waaye waa musiibooyinka kamid ah si looga hortegi lahaa markuu dab dhaco tababarkaas wixii sharci laga bedeli karana hadday jiraan hadda gurigaas eeta qeybaha kamid waxay leeyihiin biyaha dabdamiska oo ku xiran guryaha qeybo kamidna kuma xirneen in la fiirsho sharciyan ahaan ma ma loo baahan yahay guryaha sarrifta dheer oo dadka waayeelka ama dadka xanuunsan ay degan yihiin ama qof walba uu degan yahay in laga badbaadiyo oo dabkaasayta oo imaanayo si si maaragtay loo yareeyo dhimashada iyo dhaawaca weyn oo hadda ka dhacayo waan gartay waad sheegtay in hooyo soomaaliyeed ku dhimatay tirada guudna waa shan sidaad bilowgii sheegtay ma la ogyahay inta qof ee soomaali ka ah ee dadka dhintay
run ahaantii ilaa saddex afarn baa la ogyahay oo inay yihiin dad oo oo soomaali ah hal qofna waxaan u malaynayaa shantaas ka mid ah inuu yahay qof oo maaragtay oramo u ahaa sidaa darteeda waan sugaynaa warbixinta guud inna loo soo gudbiyo laakiin waan ognahay dad soomaaliya meesha ku geeriyooda waan gartay waxaa jiray in maamulka deegaankaas dadka maamula shirkadda maamusha iyo dadka soomaaliyeed ama dadka degan si guud meeshaas in mar uu buuq ka dhex taagnaa oo dhinaca elevatorada amaba dhinaca maaragtay dayactirka guriga waxyaabahaas oo dhan inay jireen inkastoo sanadii dambe horumar la sameeyey arrintan dabkan oo kale ma ka mid ahayd waxyaabaha ka dhex jiray maamulka dhismaha iyo dadka degan arrintan waa waa ku cusuban tahay oo sararta dhaadheen dab hadda ka dhaco muddo dhowr iyo labaatan sano bay bulshada soomaaliyeed ee degneed xaruntaas iyo agagaarkeeda tanna waa midda musiibada ugu horreysa oo sar dheer oo siidar ku taala shan iyo labaatan dabaq bilding ah inuu maaragtay dab qabsado micnaheedu waxaa weeyey wax meel kastay dhibaatada kaaga imaan kartaa dabkaas aytana wixii sababay iyo si looga badbaadi lahaa iyo sidii loo ogeysin lahaa sar dhowr sar baa meesha ku yaala ilaa dhowr iyo toban sar baa ku yaala sidii hadhowti loogu badbaadi lahaa baa inoo muhiim ah wixii sharciyan ahaan oo gobolka u qaabilsan waa mid anigan maaragtay aan xoogga saarayo laakiin arrintan dowladda hoose baa mas-uulka ah iyo baaritaankeeda siriga iyo public housingkana waxa waaye waa wada shaqeeyaan waxaan rajeynaya inaan si guud ahaan aan la nimaano nidaam oo arrintan looga hortegi lahaa hadalkaasina waxa uu dambeeyey xildhibaan maxamuud nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka minnesota waxa uu warramayey maxamed cabdi sandheere